ninkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillahi raxmaan raxiime kulan wacana wanaagsan saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan si kasoo maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wanaagsan ee raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-nin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhuwaagolodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye kul cirmaani rubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waayahay waxbeennimo isniina talaadan ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay lix labaatanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed tobanka qodobada caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qaraxyo isweeraro isxigay ayaa maanta waxaa lagu qaaday meel duleedka ka ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug khasaare kala duwan ayaa laga soo shoogayaa waxaana la sheegay inuu ku dhintay wadaadkii rasuulkeena sal allahu aleyhi wasalam u gafay wararka ugu dambeeyey ayaa barnaamijkan caawa a ku dhegaysan doontaan qodobada kale goorro oo dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheerada ayaa weli ka soo baxaya qaraxyadii maanta ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo barnaamijkan xog ku saabsan ayaan gorrow idinkugu soo gudbin doonaa ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay dilaan saaka weerar ay ku dileen sheekh cabdiweli cilmayara oo ah wadaadka ay ku weerareen koonfurta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wararka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan caawa ku dhegaysan doontaan qodobada kale gorrow aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doonaa tarnoleedka sheekha maanta lagu dilay gaalkacyo ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal dowladda federaalk soomaaliya waxay cambaaraysaa qaraxyada maanta ka dhacay muqdisho iyo gaalkacyo hadalka ay ka tiri ayaan barnaamijkan caawi aad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf wuu ka hadlay weerar ka dhacay magaalada gaalkacyo hadal ayuu jeeshay barnaamijkan ayaan goorob kusoo gudbi doonaa saaxiib yaal qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha waa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare maanta ayuu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hadal qanciya ayuu u sheegay shacabkii maanta uu kula kulmay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
mashaariic la taaban karo in degmooyinka hiiraan laga fuliyo beledweyna laga fuli doonaa kuula dhurtaa laga fuli doonaa baxaasaa laga fuli doonaa batabaalaa laga fuli doonaa afartaas degmo sida ugu dhaqsaha badanna mashaariic xoog leh ayaa laga fuli doonaa adinkana waxaa laydinka rabaa
barnaamijkan ayaan gorrow idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal xog arrimahaas la xiriirta qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlayo ammaanka dalka guud ahaan magaalada muqdisho magaalada muqdisho inta badan waxaa ka dhexa qaraxyo maxuu uga badan laakiin shirkan shirarkii hore lagu qaban jiray magaalada muqdisho kuwaasoo laga hadlayey waxyaabaha looga hadlayo waxay ahayd arrimaha amniga barnaamij waxaa jira isran one isran two e oo kaas la yidhaahdo oo approach security ayaa looga hadlaayey runtii wuxuu ahaa faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu hayaa qodobada kale goorro aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona khasaare ayaa ka dhashay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay ayaana barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontaan iminka ay la hadlaya qarax ayaa xoogan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan caaway aad ku dhagaysan doonteen
xasan khasaare nafeed oo uu geystay ilaa haatan lama xaqiijin laakiin goobta waxaa weli ku sugan gaadiidka debdemiska iyo ciidamada amniga weli waxaa laga yaabaa in waxaan ahayna in warar kala duwan ayaa ka soo baxaya wararka ugu dambeeyey ayaan barnaamijkan caawa aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale gorro aad dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona laba qof ayaa maanta waxaa lagu dilay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin dhe- dheerada ayaana ka soo baxaysa barnaamijkan ayaan gorrow idinkugu sii gudbi doonaa saaxiibayaal wariyada soomaaliyeed waxay ka cabanayaan xukuumadda u gaansho xasan cali kheyre xoogayaha ururkaasi hadal u jeeshay ayaan barnaamijkan caaway aad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi waxay soo kara xubintii kalamaan qaybaha dambe caawa barnaamijkan saaxiibayaal wax ku dhegaysan doonteen qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijkan caaway idinkugu hayaa barnaamijka tabinta yeelanta oo ana xasan axmed maxamed farsamada waa saaxiibkay liibaan cabdi ciise meel kasta aad joogtaan habeen wanaagsan saaxiibayaal
waa fariina idiin soo gudbinaysa wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug dunidan aan saaranahay guudkeeda waxaa la ogaaday in dadka oo u hoggaansama dowladnimada ay tahay waxa keliya ee dalku horumaro muwaadinow waxaa jira qodobo asaasi u ah dowladnimo
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
waayahay habeen wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka oo dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada galkacyo duleedkeeda oo xalay ay ururka al-shabaab weerar ay ku qaadeen wararka naga soo gaaraya magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in qaraxyo iyo rasaas saaka harawe halkaasi aa lagu weeraray guri uu lahaa wadaad leeraah sheekh cabdiweli sheekh cilmayaro oo halkaasi ku sugnaa asaga iyo xer uu lahaa horyaalka ku sugan magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in qaraxyada lagu weeraray xerun uu koonfurta magaalada gaalkacyo uu ku leeyahay wadaad lagu magacaabo sheekh cabdiweli sheekh cilmi yare wararka kasoo kala duwan ayaa kasoo baxaya waxay sheegayaan in rag hubaysan oo ay gudaha u galeen xarunta islamarkaana aan rasaas laga maqlay xarunta gudahaasi waxay shee- ku sugan dhalinyaro fara badan oo wadaadka lagu magacaabo sheekh cabdiweli sheekh caliyare halkaasuu ku haystay warar kala duwan ayaana kasoo baxaya ilaa caaway inta la xaqiijiyay shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay halka afar ka mid ah kooxda weerarka soo qaadee ay ku dhinteen weerarka iyo qaraxyada saaka ee ka dhacay xarun uu ka deganaa wadaadka lagu magacaabo sheekh cabdiweli oo ku taalla magaalada gaalkacyo koonfurteeda kaasoo la sheegay in dhowaan uu hadal u jeeshay muran badan uu ka dhaliyey geyga soomaalida ku dhawaad labaatan ruux ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay gaareen dhaawacyo kala duwan sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka ee galmudug ciidan uu ku guuleystay ciidanka galmudug ayaa la sheegay in ku guuleystay inay go- inay toogtaan afar ka mid ah raggii weerarka soo qaaday waxaana sidoo kale gacanta ay ku dhigeen mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ee halkaasi xalay weerarka ka geystay cabdicasiis cabdulaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee galmudug ayaa sheegay inta hawlgalka ay wadeen inay ku guuleystay inay qabtaan mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday
waxaa halkan ka dhacay saakay een, ismiidaamin qarax een, aad iyo aad dad shacab lala beegsaday een, wuxuu bilowday saakay waxay qarax u sameeyeen talada sharwadayaasha ahi markay ahayd saacadda labayo tobankii subaxnimo Een, hadda oo aan joogno laba saac iyo een, bar ayaanu soo afjarnay dhimashadooda hadda intaan aragno oon xaqiijinnay waa afar Een, in ka badanna inay jirto waa macquul laakiin weli meelihii dagaalku aan aan kula gallay baanu ka raadinaynaa aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacaba oo deggan guryahoodii ee, ay bam lala soo aado taasna ciidankaa u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan haddii la joogo ee, degmooyinka ama ee, caasimadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan een, ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo biliiska iyo nabad sugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay aan ku soo afjarnay een, si aad iyo aad een, u wanaagsan hal ninoo u dambeeyo dhaawac ahaa ayaanu haynaa hadda inuu dhintana macquul weeye laakiin hadda waa noli oo dee tirakoob saxa ma hayno laakiin maybe ilaa een, sagaal qof sideed qof oo nolo sheegaya
cabdicasiis cabdulaahi oo ah taliyaha ciidamada danab ee guutada milatariga ku sugan deegaanada galmudug ayuu kaas ahaa faahfaahin ka bixinayay qasaraha rasmiga ka dhashay weerarka ururka al-shabaab ay ka qaadeen koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasuu ku sugnaa wadaad la yidhaah cabdiweli sheekh cilmiyare oo hadal uu jeesay inta badan muran xoog leh ka dhalisay geyga soomaalida habeen wanaagsan saaxiibayaal weerarkaasi waxaa ka soo baxaya qaraxyada uu ku bilowday saaka lagu qaaday xarunta duleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo halkaasoo wadaadkaatal sheegay inuu deganaa warar weerarkan oo ahaa mid qaraxyo ku bilowda ayaa sidoo kale waxaa jira rag hubaysan oo gudaha u galay xarunta waxaana jira khasaare dhimasho dhaawaca oo halkaasi ka dhashay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxayna sheegeen inay ku dileen ninka sheega waa sheegtay nabadnimo islamarkaana uu gafay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee cabdiweli yare waa cabdiweli sheekh cilmo yare ayaa caan ka ah gobolada mudug iyo guud ahaan soomaaliya wuxuuna horey usoo duubay muuqaalo qaarkood u gafay nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wararka ugu dambeeyay aan caawa aan ka helino magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in weli gudaha xarunta ay taagay mid degan balse halkaasi laga dareemayo burburkii ka dhashay qaraxyadii saakay ka dhacay magaalada gaalkacyo duleedkeeda xarunta wadaadkaasi u deganaa habeen wanaagsan saaxiibayaal markaana waxaan eegi doonaa taarnuleedka wadaadka maanta lagu weeraray duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa magaciisa oo saddexaan uu ahaa sheekh cabdiweli sheekh cilmiyare sida ayuu sheegay nin aqoon u dheer lahaa wadaadkaasi ayaa dais waxaa lagu qiyaasay inuu jiro dhowr iyo lixdan sano cabdiweli sheekh cilmiyare wuxuu ku dhashay tulo lagu magacaaba lagurasaay oo gaalkacyo qiyaastii dhowr iyo lixdan kilomitir dhanka koonfureed uga beegan waxaa xifdinta qur-aanka iyo tafyiirka uu ku bartay isla tulada uu ku dhashay oo aabihiis ka ahaa wadaad caalim ah oo dadka halkaas wax ku bari jiray aabaha sheekh cabdullahi cilmiyare waxa uu ahaa wadaad aada diinta u yaqaana islamarkaana faafiya gaar ahaan wuxuuna caan ka ahaa gobolka mudug dhammaantees sheekh cabdi waa sheekh cabdiwacli walmire wuxuu ku xanaaqay inuu noqday ninka kaxeeya gawarada xamuulka ah xamuulka qaada islamarkaana uu shaqada darwalnimada uu kala shaqaynayay muddo aada fara badan muddada uu xerta ahaa wuxuu khilaaf soo dhex maray isaga iyo raggii waa qaadimta uu ahaa wadaadkaasi maanta ku geeriyooda gudareedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug horaantii sanadkii labada kun ayuu wadaadkani waxauu magaalada muqdisho ka furtay xarun dadka qur-aanka uu ku saari jiray halkaas oo dadka uu wax ku turmi jiray qur-aanka saari jirana sida uu sheegay in magaciisa aqriyey oo sheekha aqoon durgsana u lahaa sida ay warbaahinta caalamiga ah ay soo xiganayeen sanadkii labada kun iyo lixdii markii ay maxkamadda qabsay ay maxkamadu qabsadeen magaalada muqdisho wuxuu usoo wareegay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo qur-aan uu ka saari jiray uu qaransaarka uu ka wadi jiray tan iyo markii maxkamadu ay dalka ay soo galeen sida ay warbaahinta ay sheegeen ninka aqoonta dheer u lahaa wadaadka maanta lagu dilay magaalada gaalkacyo ee sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka bilaabay inuu waa qisoomeen uu sameeyo nabiga lagu ammaanayo sanad kadib wuxuu magaalada gaalkacyo ka furay xarun maanta oo la weeraray oo uu bixiyey xarun nabiga waa xarunta nabiga uu maadiray xaruntaasi waxa isku keenay dhalinyaro halkaas uu ka soo saari jiray heeso iyo nabi ammaan la sheegay nabigu inuu ku ammaanayo siduu hadalka u dhigay maadaama sheekh cabdiweli uu diinta yaqaana waxa uu ugu jawaabay in wax kasta oo masalo diina uu hayo islamarkaana cidda doonaysa in laga jaahil bixiyo ay soo fadhiisato duleedka magaalada gaalkacyo xarunta oo gobolka uu ku lahaa halkaasoo dhalinyaro aada fara badan uu ku haystay heesahan uu ku bari jiray cabdiweli sheekh cilmiyare ayaa dadka dhaliila waxa ay ku eedeeyey inuu shaaciye musawir uu ku sheegay inuu yahay nabi maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee balse waraysi uu bishii disembar ee labada kun iyo toddobiyo tobankii uu siiyey warbaahinta b b c da ayuu ku beeniyey eedeyntaasi oo dadka badan ay soo jeesheen cabdiweli shaalmayer ayaa sheegay in sawirka la sheegay uu yahay midka shiiqiisa sida ay rag hubaysan ay gudaha ugaleen xarunta cabdiweli qaar ka mid ah xirtiisa la sheegay halkaasi maanta lagu dilay al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dalkaasi waxayna sheegeen in ninkaasi horey ugu degaan haddana uu ka laabadeen degniintii ay usoo jeedsheen waa tahay dowladda federaalka soomaaliya waxay ka hadashay qaraxii maantay ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale weerarka ururka al-shabaab ay ku qaadeen xarunta qura araska ah wadaadka sheekh cabdiweli cilmiyare uu ku lahaa duleedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa cambariyay qaraxyada maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo muqdisho isagoona ka tacasiyey sidoo kale waxaa wuxuu arrinta uu ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed musar sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaasha cabdulaahi iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qire madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in aad ugu cambareen qaahidii ka dhacay maantay magaalada muqdisho iyo magaalada gaalkacyo koonfurteeda ee gobolka mudug qarahyada maanta ka dhacay degmooyinka gaalkacyo iyo muqdisho ayaa waxaa ku dhinteen dad shacab ah oon waxba la galabsan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf dhankiisa ayuu ka hadlay weerarka maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa si kale uga hadlay weerarkii xooganaa ee saaka ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasoo geystay khasaare iskoo jareer bashiir dhaawac madaxweyne xaaf isagoo ka hadlaya magaciisa magaca dowlad goboleed soomaaliya ee galmudug shacabka galmudug wuxuu tacsi tiiranya leh u direeyay qaraabadii iyo asxaabdii iyo asxaabtii ay ka baxeen dadka saaka lagu laayay ururka al-shabaab ay begsatay magaalada gaalkacyo kaasoo sababay dhimashada ku dhawaad labaatan ruux iyo tiro intaas ka badan dhaawacya madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf wuxuu weerarkaas uu ku tilmaamay inuu yahay mid laga xumaado waxaan aada u bogaadinayaa ciidamada ammaanka galmudug oo si dhaqsa leh usoo afjaray islamarkiina nolosha ku qabtay mid ka mid ah raggii weerarkaasi ka dambeystay ayuu yidhi war-saxaafeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf ugu dambeynta war-saxaafeed ka soo baxay madaxweynaha galmudug ayaa wuxuu madaxweynuhu sheegay inuu faray ilaamaha ammaanka inay xaqiijiyaan dadaalkoodana oo si ammaanka magaalada gaalkacyo loo sugi lahaa waa tahay habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan intaas haddaan ugu gudubno qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga iyadana warar kala duwan ay ka soo baxayaan markaana haddaan adna magaalada muqdisho jug qaraxa ayaa goorra waxaa laga maqlay magaalada muqdisho waxaa la sheegay inuu ka dhashay gaarka guriga ku yaala warshadii hore ee tirqa siyaarka oo ku taala wadada warshadaha ee magaalada muqdisho dad ku sugan gaarka goobta qarax oo ka dhacay ayaa waxay sheegeen in qoraxaas oo laga dhex uu ka dhex dhacay guriga ku yaala halkaas oo marka uu guriga dab uu xoog leh uu ka kacay wararka qaar ayaa ahay intaas ay ku darayaan gaariga guriga ku jira inuu qaraxaasi yeesha aan la ogeyn in gaariga lagu xiray qaraxa iyo in kale gawaarida gurmadka deg dega ah iyo ambalaas iyo sidoo kale ciidamo aad fara badan ee ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa goobta gaaray qarax uu ka dhacay waxaa la sheegay in uu khasaara uu jiro cawil maxamed ciise indhacade oo ah wariye madaxa bannaan oo ku sugan magaalada muqdisho ayaan caawa wax ka weydiiyey bal khasaaraha rasmiga ah ee la ogyahay ee ka dhashay qaraxa caawa ka dhacay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho iyo cidda ka dambeysay
aad baad umahadsan tahay xasan waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan wadada warshadaha taraqaya sigaarka dhinaca xigta degmada daymiila waxaa ka dhacay qarax qaraxaas sida ay noo xaqiijiyeen ilo kala duwan oo goobta ku sugan iyo kuwa ka tirsan laamaha amniga waxa uu ahaa qaraxa gaarigiisa loogu xiray sirgaal horey uga tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka oo dhowr jeer ka badbaaday qaraxyo kuwa gaarigiisa loogu xiray iyo kuwa loo dhigay intaba qaraxa waxa uu khasaare gaarsiiyey goobihii ka agdhowaa ninka gaariga lahaana sidan loo xaqiijiyay saldhigaas waa uu ka maqnaa wuu ka badbaaday laakiin khasaare hantiyeed ayuu geystay oo dab ayaa ka kacay dhinaca kale xasanow dhanka markaana waddada hore usii raacano exkan gooye waxaa ila goobjoogayaal ay xaqiijiyeen bar control halkaa ku taalay caawa sidoo kale bambagacneeyo lagu weeraray ciidanka khasaare ma soo gaarin laakiin waxaa dadku ay xaqiijiyeen in laba qof oo shacaba oo wiil iyo gabar oo halkaa marayay ay ku dhaawacmeen oo meesha ay ka qaadeen ciidamada ammaanka marka waxaa moodaa haweenadan xasan oo magaalada inay xogaa yaro deganeen marka laga reebo dililka qorshaysan magaalada ka dhacay laakiin maanta ayaa isbedel laga dareemay wixii ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo ismiidaaminta ah waa garta cawil qaraxan caaw ka dhacay warshadaha tariqee sigaarka ee magaalada muqdisho khasaara ilaa hadda u gaarsiyo nafeed ma jirtaa
xasan khasaare nafeed oo uu geystay ilaa haatan lama xaqiijin laakiin goobta waxaa weli ku sugan gaadiidka debdemiska iyo ciidamada amniga weli waxaa laga yaabaa in xogta hordhaca aan ahayna in ay wax dib kaga soo kordhi karaan laakiin haatan intaan ognahay weli khasaare nafeed lama hayo in marka laga reebo dabkaas uu dhaliyey laakiin een, dhinaca een, dubaanooyinka lagu weeraray ciidamada ayo labada qof een, ku dhaawacmeen een, goobtana weli waxaa ku sugan ciidamada amniga iyo gaadiidka debdemiska een, oo la tacaalaya dabkaas iyo soo afjiridiisa een, sargaalkan gaariga lahaa oo hadda la leeyahay een, wuxuu ahaa nin dadkiisa shacabka dadka shacabka ka tirsan oo howlo kale oo hayay dowladda kama tirsanaan eh, xilligan oo shaqo ma haynin ayaa een, naloo xaqiijiyay inuu ka badbaaday qaraxa laakiin dhowr jir ayaa naloo sheegay inuu qaraxaas noocaas oo kale uu uga badbaaday marka een, welina xasana een, dib uma soo laaban isku socodkii een, wadadan een, urshadaha een, dhanka tarafka iyo sigaarka qaraxuna meeshuu ka dhaca waxa weye dhinaca xigta een, degmada dayniile qaraxan caaw ka dhacay warshada tarqiga sigaarka saameyn intee leg ayuu ku yeeshay isu socodkii dadka iyo da- iyo gaadiidka
xasan oo qarax markuu dhacaaba muqdisho ama waxa ay dhacaan waxaa lagu yaqaanaa in in xogaa wadadu ay xiranto ciidan ay yimaadaan intaas markaas een, hawlshu ay socoto un bes ayuunbay ku koobnaataa laakiin daqiiqadun kadib dib bay usoo laabataa wax walboo dhacana muqdisho dadkeeda een, maad arkaysid een, waddo markay ciidanku ka dhaqaaqaan sii xirmayso waa sidii halkiiba wax walba kasii soconaya Waa gartay.
marka een, sidii ayay kusoo laabatay haatan oo kusoo laabanaysaa een, inkastoo een, weli aan loo ogolaanin gaadiidka laakiin waxaa mooda in hawshu sii dhammaanayso debdemiska ayaa eh, ku haray marka cawal maxamed ciiseen dhacade ayuu kaas ahaa faahfaahin ka bixinaya qarax caaw ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada muqdisho habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan isla magaalada muqdisho warar dharada ayaa ka soo baxaya qarax gaari loo adeegsado oo ka dhacay xaafadda kaawgode qaybta degmada wadaajir kaasoo geystay khasaro isku jira dhimashii dhaawac oo dad fayda badan qaraxaas ayaa wuxuu ka dhacaya suuqa aad mashquul badan oo ku yaala xaw- kaawagode waxaana xilliga qaraxa uu dhacay goobtaasi ay ahayd mid aad u fara badan oo dad badan halkaas ay ku sugnaayeen inta la xaqiijiyey sagaal ruux ayaa qaraxaas ku geeriyooday halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen kaas oo ku sugnaa goobta qarax uu ka dhacay qaar ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo gaar ahaan wasaaradda ammaanka ayaa sheegtay in darwalkii waday gaarigaasi qaraxay ay ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta faahfaahin ka bixiya khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay suuqa degmada wadajir ee gobolka banaadir halka loo yaqaano kaawagoday
waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sidaa aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo Eh, sida eh, warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo labaiyo tobankii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaari gaarigaasoo halkan shil ku galay Eh, ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira oo qofkii darawalka gaariga waday uu gaarigii uu waday marna gadaal u wado marna horey u wado dadkii meesha marayna jiirsiinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen mar alla markii ay dan- darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku waraysanayaan oo ciidamadii ee halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada iyagoo waraysigii ku jira oo isagay waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa iyo hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinnay shan qofood oo meyd ah iyo toddoba qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda hadalku maraya Ee, nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan qaraxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku waraysanaya oo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinnay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday qaraxina hadda eh, ilaa iyo hadda eh, warkaan hayno dhimashadu waa shan toddoba qofoodna waa dhaawac
raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayuu kaas ahaa ammaanka magaalada muqdisho ayaa maalmin lasoo dhaafa faraha ka baxay iyadoona ah maanta inta la xaqiijiyay laba qarax ay ka dhawa ay ka dhaceen taasoo ay ku dhinteen aa dad aalfamaareyda magaalada muqdisho waxaa maanta ee lagu qabtay kulan looga hadlaya ammaanka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayr ayaa maanta wuxuu guddoomiyay shir looga hadlaya dib u habeynta qorshayaasha ammaanka dalka iyo hoos u shaqaynta tubta nabadda iyo cadaaladda ay xukuumadda qorshu yahayn dalka xasilooli lagu soo dabaalo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayr oo kulankaas sheegay in dowladda ay dadaal badan ay u gashay sidii dib u habeyn ballaaran lagu samayn lahaa hay-adaha ammaanka dalka ayna ka go-an tahay in la helo ammaan la isku haleyn karo
First, I want to thank you all for your continued support and commitment uh, toward Somalia and the case of Somalia. As I have uh, reiterated before, our government owes a debt and gratitude to all the troop and police contributing countries of AMISOM for their bravery and sacrifice. Their commitment to Somalia has been essential to Somalia's progress, and their presence remains critical as Somalia moves into the next chapter of security ownership across the country.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaas ahaa oo la hadlayay dadkii maanta ka qayb galay kulankii ammaanka caasimadda magaalada muqdisho looga hadlayay kulanka iminka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay oo faahfaahin ka bixiyey kulanka waxaa looga hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo la yaqaana amar dambe wuxuuna sheegay Eh, shirkan wuxuu ahaa shir eh, looga hadlayo arrimaha amniga ay ay- ay- ay- uu hogaaminayay eh, ama eh, chairperson ka ahaa ra-iisul wasaaraha eh, xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre iyo eh, safiirka cusub ee dalka ee maraykanka ee u fadhiya dalkeenna oo don eh, Yo- yomamoto Eh, waxaa runtii eh, shirka ka soo qayb galay eh, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ee, international partnerska ama ee, deeqbixiyaasha ee, ayaa ka soo qayb galay oo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ee, waddamada ee t c c ga laisku yidhaahdo contribution country oo ah kuwii ciidamada ee ku deeqay amsom ee dalkeenna ee, ee, soomaaliya ayay ahayd ee, kuwa ka soo qayb galay waxyaabaha looga hadlayo waxay ahayd arrimaha amniga ee, barnaamij waxaa jira ee, islan one islan two a oo oo kaas la yidhaahdo oo ah, approach security ee, ayaa looga hadlaayay runtii wuxuu ahaa shir ee, oo aad iyo aad muhiim uga ah ee, dalkeena soomaaliyeed waxyaabaha aan runtii focuska aan saarin way ahayd wixii noo qabsoomay iyo waxyaabaha ee, noo dhiman aan rabno ee, in ay ay noo qabsoomaan ay ka mid yihiin ee, barnaamijkii ee, taxanaha ahaa ee ee london bact ee ka soo bilowday oo nuqusayey national security architecturekii iyo transition plan kala guurka ee, ayaa qayb ka ahaa siyaabihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee loo dhisi lahaa ee, kabaasitigooda ee, loo ee, kordhin lahaa ee, tayadooda iyo ee, iyo tababarkooda si aan u gaarno ee, si aan u gaarno ee, qaabkii aan ka- kala wareegi lahayn ee, amsom qubta amniga ee, roadmap to security-ga ee, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali maxamed oo loo yaqaano amar dambe ayuu kaas ahaa oo faahfaahin ka bixinaya kulan lagu qabtay magaalada muqdisho kaasoo laga hadlaya ammaanka uuna shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayuu ahaa kaasoo faahfaahin ka bixinaya waxyaha looga hadla habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan markan haddaan aadna beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta gaaray wafdi hogaaminayo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare wafdigaas ayaa waxaa garoonka diyaaradaha beledweyne ku soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan madaxweyne waare wafdigiisa ayaa waxaa la geeyey xarunta maamulka gobolka hiiraan halkaas uu kulamo ula qaadanayo gudoomiyaha gobolka iyo shacabka ku nool magaalada beledweyne qeybihiisa kala duwan safarka madaxweyne waara ayaa ku tagay maga- uu ku tagay magaalada beledweyne ee hiiraan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmahan la hadal hayay in laisku shaadhay in laisku samayn doono golaha wasiirda ee maamulkaasi shacab ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayuu maanta markii uu tagay wuxuu u sheegay in uu u samayn doono mashaariic uu ku horumarinayo gobolka hiiraan dhammaantiis ayna iska dhaafaan khilaafka oo ay- ay- ay ka- ay- ay ka qabaan maamulka hirshabelle
wakiilada ee nagala jooga walaalaheen il walaal oo safaaradda iyo sektarka labadaba ciidamada qalabka sida dhammaantiin qaybaha kala duwan ee bulshada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maanta ee, farxad weyne ii tahay inaan halkaan imaado Ee, waxaan aad uga faraxsanahay oo runtii aan aad ee, aan u qirayaa dareenka iyo shucuurta iyo rajada iyo rabitaanka eh, dadku inay wax badan iska bedeleen waxaan rabaa haddaan ku bilaabo arrinta maamulka arrinta maamulka qofkaan run sheegin beenaa u laaban maamulka adikaa bedeli kara adikaana haysan kara guddoomiyaha magaalada jooga haddaa isbaara dhigataan muxuu guddoomiyaha halkaan ka qabanaa haddii liiqliqata laga gudbi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii deefow la tegi waayo muxuu halkaan ka qabanaa haddii qashinka magaalada laga qaadi waayo muxuu ka qabanaa guddoomiyaha iyo maamulka haddaa rabtaan la shaqeeya annagu inaan guddoomiye ka qaadno oo aan guddoomiye kale u dhiibno waxaan ka faa'iidaynaa ma jiraan adinka waayo waxa kana qaadaayo kuna haynaayo mar raba inaan gadaal aan u noqdo waa ogsoon tihiin waxa magaaladan ka dhacay iyadoo maamul ka jiro lagu fiirsaday inta isbaara ka taal inta ka taal inta ka taal inta ka taal ayadoo leesla hadlin oon bar iyo quraxsin leesla hadlin oy kala xiran tahay aad joogteen saas raalliyaad ku eedeen hadde mas-uul dadkii ka ahaayo magaaladaas mas-uulka ka ahaayo gobolkaas ka ahaayo saas in lagu fiirsado midala qurxantaa asagana hortiinaan ka sheega jidaa la mara qodxow leeyahay musmaarow leeyahay baabuurka hadduu taayirada ka banjaro taayirka waa laga bedela taayir kalea la gelina ilaahayow konton mitir ha socdo konton ha socdo adikaa ama hortiisa gaariga iyo qodxo ku daa ama ka nadiifi kara haddaadan rabinna wixii dhaqanka noo ahaa sameeya taas waa runtii oo ambiye kama dhibcaana guddoomiye aad rabtaan ha ahaado mid gobol ama ha ahaado mid degmo haddii maamulka hirshabeelle bedelo sidaad u hadlaysiin u hadla laakiin guddoomiye aad garaafayseen ood dharka ka dhigteen ood isbaaro u dhigateen ood magaaladii kala xirteen ood qabiil qabiil u dirirteen ood isla hadli weyseen aniga waxaan ku raacsanahay xildhibaanada waa hadle waa maqlayseen annaga saasaa dab aan gadaana looga haya soo ma waana la xisaabtamo haya annaguna dadka aan magacawnaan la xisaabtamayno taas marka hadal uma baahna warbixin uma baahna ku yani waxoogaa guddoomiyaha ku taageer uma baahna kaftanka guddoomiyaha iyo dhahkuma uma baahna dhulkaa laga arka haddii guddoomiye fiican uu yahay iyo haddii guddoomiye fiican xun uu yahay adinkayna idinka go'daa inaad guddoomiye fiican ka dhigtaan iyo inaad guddoomiye xun ka dhigtaan taas ee haddaan intaas uga baxo waxaan rabaa inaan kelimadeen ka idhaahdo safarka halkaan aan u nimid sida wasiirka amniga iyo cismaano sida muxuu ahay sheegay safaaradda hadda nagala socda waxaa runtii sharaf noo ah karaamo noo ah qadari noo ah berrito inuu beledweyne ka dhici doono shir caalamiya oo heer safiira oo golaha amniga iyo siyaasadda ee ururka midooda africa ay ku yaalan doonaan magaalada beledweyne taasoo runtii ujeedooyin farabadan baarlamaanku waa hiiraan iyadoo ay saas tahay
waa tahay saaxiibayaal habeen wanaagsan raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan kaasi waxaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo safar maanta ku tagay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhawaana guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya warbixin ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in masuq maasuqa uu sameeyey maamulka gobolka bandir iyo qaar ka mid ah wasaaradda maaliyadda shaqaalaha u shaqeeya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya kana mid ah guddiga maaliyadda ee dhowaan soo saaray warbixinta ayaa wuxuu sheegay in wasaaradda maaliyadda aysan ka jawaabin eedamaha loo soo jeedashay maalinkii markii ay hortagtay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya xildhibaankan oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ay iska indhatirayaan hadalka ku jira amaba su-aalaha ku jira warbixintaas la rabay inay ka jawaabaan uuna sheegay in ay afduuman yahay golaha shacabka taasoo la sheegay inuu afduuman yahay xukuumadda u hogaansho xasan cali khayre
lagu soo noqdo xayndaabkii habsamey socodka golaha baarlamanka oo hara- habraaca baarlamanka eh, la maro waxaanu rabnaa inaanu soo jeedino eh, talooyin een, ay ay ka mid yihiin ay ugu weyn yihiin shan qodob lix qodob Eh, qodobka koowaad waxaanu qabnaa in warbixintii eh, laga jawaabo oo eh, xogtii ku jirtay in mid mid looga jawaabo oo hay-adihii qusaysay loo yeero laakiin inta aan loo yeerin in habraacii saxda ahaa la maro oo ah in golaha loo ogolaado inuu ka doodo markuu ka doodo kabacdina la weydiiyo oo eh, xogaha halkaa ka soo baxa wasaaraddii loogu yeero wasa- wasiiradii qaabilsanaa Een, waxaa kaloo aanu rabnaa in lagu soo noqdo xayndaabkii habsamey socodka golaha baarlamanka oo hara- habraaca baarlamanka eh, la maro oo guddiga joogtada ah ajadan kasta oo baarlamanka la keenayaa uu noqdo mid go-aankiisa uu yeesho eh, guddiga eh, joogtadiihi marka laga reebo ajandayaasha sida degdega loo keenay ee toban eh, sida ku cad eh, xeer hoosaadkaba toban eh, xildhibaan kasta ay xaqa ugu leeyihiin inay codsan karaan ajando laakiin ajandahaas eh, keliya uu ansaxayo marka golahu uu codeeyo marka waxaanu soo jeedinaynaa oo ah eh, qodobka kale in habraacii baarlamanka iyo habsamuu socodkii baarlamanka dib loo soo celiyo waxa kale oo aanu ku baaqaynaa ummadda soomaaliyeedna aanu oo, eh, u sheegaynaa oon la wadaagaynaa in eh, baarlamaanka doodiisii la rabay in la curyaamiyo doodii xorka ahayd ee constitutionkeena ku qornayd ee qof kasta oo soomaaliyana uu xaq u leeyahay inuu xor ra'yigiisa u ahaado baarlamankuna uu xaq u leeyahay inay ku hadlaan codka ummaddii ay matalayeen oo ay dowladdana kurjoo- ku kor joogteeyaan eh, sida uu dastuurkeennu qabo in arintaas la wiiqayo si joogta ah loo wiiqayo xukuumadda federaalkiina ay juhdi ballaaran ku bixiso inay wiiqdo taana waxaanu ummadda soomaaliyeed la wadaagaynaa in aanay ahayn wax la aqbali karin annagu ma aqbali karno ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inay nala ogaato Een, qodobka kale ee aan rabno inaan halkan ka ka sheegno waxa weeye eh, guddiyada baarlamanka waxaa ku socda carqaladayn joogta ah waxyaalaha dhaca waxaa ka mid ah in baarlamaankii la isu guurguurinayo oo guddidii shaqadeeda eh, si fiican u qabsata la la rabo in loo soo bedelo eh, dad kale oo meelo kale laga soo diray si ay guddidaa u carqaladeeyaan Eh, waxaa kale oo ka mid a waxyaalaha lagu carqaladeynayo guddiyada in eh, guddidii shaqadeeda si fiican u qabsata eh, eh, scrutinigii iyo eh, korjoogteyntii loo baahnaa si fiican u qabata in eh, laba isku dayo in la kala diro habeen wanaagsan saaxiibayaal mid ka mid ah xubnaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo xukuumadda xasan cali khayre gaar ahaan wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka beelander ku dhaliilay inaysan ka jawaabin su-aalaha ku jira warbixintii dhowaan guddiga maaliyadda ay soo saareen habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaa dhegeysaneysaan qaybihi ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa saaxiibayaal xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow ayaa dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in dhibaato badan ay ku hayso suxufiyiinta soomaaliyeed kuwaasoo ka shaqeeya xaalada aada u adag macalimow ayaa caddeeyay in wariyaasha soomaaliyeed ee halis weyn ay ku jiraan wuxuuna u xusay in dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab ay hanjabado joogto ah ku hayaan suxufiyiinta badan kuwaasoo ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed ibraahim macalin iyo xogyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay wuxuuna ka digay in khatar weyn ay soo wajahday xorriyadda hadalka ee soomaaliya iyadoo maamulada dalka ay xabsiya u taxabaan inta badan wariyaasha ku hadla arrimaha lidda ku ah siyaasadda maamuladooda oo qaar badan ah loo dilay halka kuwo kalena dhaawacyo halis ah loo geystay shajiraadu maanta xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macalin uu ku qabtay magaalada muqdisho waxaa ka muuqda hooyo madiine xaaji cali oo wiilkeeda nuur ismaaciil sheekh oo waryo ahaa u xiran maamulka gobolka benaandiro hooyo madiine ayaa waxay sheegtay in wiilkeeda lo- oo hadda sideed maalmood oo aan la garanayn sababta loo haysta mana jirto eedan qoran oo loo jeediyey iyo maxkamadda loo ogolaatay in xarigaasi laga sii daayo maxamed ibraahim macalimow ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalad qalafsan isagoo inta raaciyay in dastuurka dalka uu uu u waramayo in muwaadinka u xirnaado wax ka badan labaatan waa afartan iyo sideed saac siduu hadalka u dhigay
bismi illaahi raxmaani raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatanka bisha nofembar labada kun sideed iyo tobanka shirkan jaraa'ida halkaan ku qabanayno oo ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ay ku qabanayaan waxaan uga hadlaynaa laba arrin oo waaweyn oo muhiim ah isla markaana walaac weyn nagu haya tan koowaad waa wariye muddo toddobaada ku xiran magaalada muqdisho oo labaatankii bishan ay ciidamada dawladdu xirteen ilaa haddana maaragtay aan la ogeyn meel lagu haysto waxaana loo sheegay in maaragtay maalintii sabtida ahayd la keenayo maxkamad laakiin maxkamad lama keenin waxaana loo sheegay in xabsiga loo dhaadhiciyey waryahaasi ilaa hadda ma naqaana sababtu ku xiran yahay haddii dembi uu leeyahayna waxay ahayd in sharciga la hor keeno oo maxkamad la hor keeno sida dastuurka uu qabo marka waxaad mooddaa inay tahay hab la doonayo in lagu caburiyo qof kasta oo hadla ama qof kasta oo maaragtay ra'yigiisa soo bandhiga waana arrin ku cad dastuurka soomaaliya ay leedahay iyo dhammaan xeerarka caalamiga qofka wariyaha ama qofka suxufiga ah waxaad mooddaa in loola dhaqmayo si aad u adag marka ma naqaana sababta loo xiray ilaa haddana loo haysto xabsiga dhexe loogu dhaadhiciyey iyadoo wax maaragtay maxkamada aan la marsiinin nuur ismaaciil maaragtay shiikh oo ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed waxaa noo yimid oo cabasho ay nooga timid waalidkii dhalay waxaa hadda halkan nala jooga hooyadii dhashay oo maaragtay sheegtay xataa in loo diiday in la arko waxaad mooddaa in wariyaasha iyo dadka wax qoraal loola dhaqmayo sidii qof maaragtay gacanku dhiigle oo kale oo xataa waalidkii loo diiday muddo toddobaada inay arkaan marka arrintaasi waxaad mooddaa in ay tahay arrin walaac weyn ku haysa saxaafadda soomaaliyeed isla markaana caburin ku ah dadka saxaafadda iyo wariyaasha wax u qora guud ahaan waxaa kaloo rabnaa maaragtay qodobka labaad oo inoo labeeya ay tahay habdhaqanka xukuumadda hadda jirta ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ra'iisul wasaare mudane xasan cali khayre waxaan dhihi karnaa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallabsanayd ee soo marta saxaafadda soomaaliyeed waxay ula dhaqmaan hab adag ma dabagalaan kuwa wariyaasha dhibaateeya waxaad ogtihiin in shan iyo tobankii bishii oktoobar ama bartamihii sanadkii bishii oktoobar haddana soo dhaaftay wariye la yidhaahdo cabdalla muumin ayaa maaragtay xafiiska ra-iisul wasaaruhu laftiisa dad ka tirsan ay u hanjabeen ilaa hadda wax baarisa laguma samaynin waxaad ogtihiin wariye in lagu dilay beerta nabadda halkaas ee xamar jajab oo niman askara ay toogteen ilaa hadda meel dabagal loogu sameeye ma jirto xukuumadda wax dabagala iyo wax wara ay ka keentay malaha sidaa suuragal u tahay wariye shaqa nin ku jira booliis oo shaqo ku jira in la yidhahdo lama garanayo qofkii wariyaha dilay waa arrin ku talagal ah isla markaana raalli laga yahay sida sida noogu muuqata xukuumadda hadda jirta waxay u go'doontay inay wariyaashu kala qaybiso inay maaragtay ururadii suxufiyiinta iyo dadkii ay soo dhex galaan oo la kala qaybiyo waxay samaysay laba arrimoodoo waaweyn oo horey aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo iyo sidoo kale qaar la laaluushay oo inta maaragtay mushaar bilo ah loo qoray bishiiba loo qoray ama suxufi ha ahaado ama saxaafad ha ahaato isla markaa loo diiday inay runta sheegaan waana arrin kale oo walaac muujinaysa oo ay gaar u tahay xukuumadda hadda jirta sidaa daraaddeed ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed wuxuu u arkaa arrimahan inay yihiin arrimo aad xasaasi u ah sababtoo ah haddii weriye la waayo qof maaragtay ka hadla arrimaha masuqmaasuqa ka hadla dabagal ku sameeya waxyaabaha iyo xaqiiqooyinka jira ee wariyaasha ay noqdaan kuwa maaragtay qaarna la laaluusho qaarna loo hanjabo runtii waxay noqonaysaa arrin keenaysa in xitaa khatar ay gasho dowladnimada soomaaliya sababtoo ah waxaan ka hadlayno waa wax uu damaanad qaaday maaragtay xeerka iyo guud ahaan dastuurka soomaaliya u degsan sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa guud ahaan laamaha ay qusaysa sharciga hadday yihiin baarlamaanka gaar ahaan guddiga warfaafinta sidoo kale madaxweynaha oo ah shar ilaalihii inay arrimahan soo farageliyaan oo xukuumadda hadda jirta dhibaatada ay ku hayso suxufiyiinta iyo suxufiga soomaaliyeed maaragtay laga qabto isla markaana faragelin lagu sameeyo oo wax weyn laga qabto haddii kalena waxay noqonaysaa in xaaladdu ay adkaato oo wax la awoodi waayo in cid wax ka qabata waa yaabannahay culays badan ayaa saxaafaddii soomaaliyeed soo saaray dad badanaa maalin kasta noo yimaado oo sheegaya in loo hanjabay saxaafadaa hoos noogu yimaada xukuumad maaragtay annaga ma wada dhahayno xukuumad guud ahaanteed waaye laakiin waa dad ku jira xukuumaddii ama wasiirro ka ah ama maaragtay shaqooyin kale ka haya marka haddii xukuumaddu ay arrimahaasi wax ka qaban weysay waxaan rabnaa cidda ka sarraysa inay wax ka qabato oo wariyaasha soomaaliyeed maaragtay xorriyaddooda iyo madax bannaanidooda loo madax banneeyo isla markaana la soo daayo wariyahan maanta la xiray ee maaragtay toddobaadka iska xiran ee wax sharciga uusan ku xirnayn sababtoo ah wariye haddii sharci loo hayo oo ma dembi lagu haysta ha la keena maxkamadda laakiin ciidaan maxkamadda la keenayn waxay u muuqataa inay tahay jujuub waana hab muddoba la soo waday oo la doonaya in saxaafadda soomaaliyeed lagu cadaadiye saxaafadda soomaaliyeed waa ku celinayaa maanta waxay ku jirtaa meel khatara waxaana u sababa xukuumadda hadda jirta sidaa darteed qof kasta oo maaragtay soomaali ah waxaan u sheegaynaa in aanay adkaan doonto in saxaafadda soomaaliyeed wax shaqo ay qabato oo ay noqon doonaan qaar la ragaadiyey iyo qaar la laaluushay meel maaragtay saxaafadda soomaaliyeed la isku halleeyana ay awoodi weyso haddii dhibaatada hadda jirtaa laga dulqaadi waayo
xogayaha warku saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimow ayuu kaas ahaa oo ka hadlayay dhibaatada haysta warka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ama guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed habeen wanaagsan saaxiibayaal raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan fmta sideed sideed dhibcshan megahertz meel kasta aad joogtaan ayaa si kasoo macal raadiyaha cadaado idin soo garyaba
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
waa tahay habeen wanaagsan saaxiibayaal hadda markaan haddaan fiirano dalka qoreysan oo caaway ka dhacay magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya xaafadda kookoola ee degmada yaakshiid gobolka banaadir ayaa waxay sheegayaan in kooxo hubeysan ay halkaasi ay ku dileen mid ka mid ah maamulayaasha iskuulka ee halkaasi ku yaala maamulaha la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay xuseen maxamed xuseen waxaana bara iyo maamulaba uu ka ahaa iskuulka alkilaaf ee xaafadda kohole degmada yaaksheed ee gobolka banaadir ee muqdisho dilka ka dambeeye waa dadkii dilkaasi ka dambeeyey ayaa sheegoobtan iskaga baxsadeen lamaha maanka halkaas gaarana ay baaritaano xoog lah ay wadaan sheeganna inay ku raajawaan kooxyo dilkaasi ka dambeeyey saacdii lasoo dhaafay ay waxaa magaalada muqdisho ilaa maanta iyo degmooyin ka tirsan gobolkaba ka dhacya dilal iyo qaraxyo kuwaasoo ay wax dad badan oo soomaaliyeed ay wax ku noqdeen raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta kalamaan aadka xiisaha badneed
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahowna moodi mayleeray uli walaalka gadhiidi fariirji adikin yaala laari bug badangani dhahdhidi geeka gaalka ayaa ku dhiidi wadyan wey maa maa ku dhelin wadyan wey maa maa rasmi wadyan wax wey ushii walaalkaa ku dhacdo gumadkeedaa ku sugaayo war maamaayada nooga dheeline waxay ahayd geerida galbeed laga sheego gondaha ka filo war ma ahane fallaartii cirka loo gani qof walba uu filo wey war saas mahayna waxaa la yidhi fartaada xun filfil kaagama harta laakiin hadda way iska reebaynaa
namoodi ilaahayow how hadday baalaya bugtiira ka baxsaa looma baahane hadday baalaya bugtiira
war bugta iyo balaayadu meesha ay saaka ku waabarisato waa gaalkacyo qarax iyo xabad baa laysugu daray wadaadkii waayahan laga qaylinayey war wadaadka raadaaradiisu ma dansanayeen war wadaadka balaayaa ku kallaaday horta kollay asaga iyo xertiisuna inay xala dhafreen oo hurdada lagu gaaday baan filaya nimayo waxaan ii sheegaa mala kulmood diskuusoo muraado imood makaa yeelaya abadan nimaya weligeed qarax shabaab geesta oo bulshada ku kala qaybsanta waa kii uga horreeyee dhaca dadka qaar waxay leeyihiin kaas iyo wixii la joogaba in la dilo waa mudnaayeen kuwo kalena waxay leeyihiin dulmiyaa lagu dila ee ninkaasu dad ma dilina waa laga gardarra ayay leeyihiin inta badan culummada soomaaliyeed wadaadka hadda ka hor fadwa ay ka soo saareen waxayna yidhaahdeen diintou ka baxaya ha la dilo shabaab ma fadwaday culimmaday fulinayeen mise iyagaa isu fadwooday aryaa adiga ama hees fadweeyeen ama hees fadulsheen xaa kuugu jira kollay waa fidna dhacday warhaanbu duug duwalsii iyo inay haan duuglisii haanika berahaayeen oo meelika bahi ilaahou nahriisoy horta salaadow haanbugtaan aad beri gashow ka bugsiiso gurbaan miya adigu war aniga waxaan idiin sheegayaa wadaad kala dilay iyo kuwa dilayba diin iskuma haayaan marka waxa dhan waa shaydaan shaydaan ku tuntay war meel bannaan oo dad ay joogin maxay igu balmi weyeen aryaa mabugaa loo ballamaa leesa siyaasaa lagu leedaye war nimanyahu bugta waxaa ka darnaa bug kale nimankii weeraray wadaadka laba baabuur ayay wateen kii koowaad markuu bug yidhi rag ordaaha intay baabuur ka degeenay gurigii galeen baabuurkii oo furihii ka taagan yahay oo isagana balaayo kale ku raran tahay nin baa isiriyaan lagaaga hormarin inta watay oo gurigiisi la aaday xaaskii iyo carruurtii uu yidhaahday soo baxa idiin soo wareejiyey maanta gaari baan haysanaaye markaas baa balaayadii ku rarnayd oo bislaatay hal mar bug ku tidhaahday isaga iyo carruurtiisii aryaha adigu indha curdoonida oo wejika kanida waxaasoo dhan mugay dhacayeen ma la joogta warnimayow ninkaas raganima ma dhaafine malaka mawdkaa ka hiiliyey hadduusan miinaysnayna gaarigaas waa qaadan lahaa ilmihiisana waa kuwad wadan lahaa ahey jaamacow markab jabay maalin baa la helaa markab jabay maalin baa la helaa gaadhe nimayo horaan waxaa loo yidhi fogfogtaada haddii badato foolxumaa la kulmay ogoo mugow haddii lagu farduuliyo laysma feera maanta ee fartaa laga jawaaba war gaalgacay maa ka imaada adiga ey bartaan kaala hadla anigu kuu furinba faruur yahayge kufurima faruur yahayge kufurima faruur yahayge
war bugta gaalkacyo kaliya waa idinka sheegaye jugta iyo bawda ka dhacda kaawogaday dhaguhuna ma maqlaan miyaa alla ilaah nimbe xaafadiisuu ka soo warramay war qaraxyadii dhexe maanta keliya four point five loo qeybay war yaa looma qaybina ilaa hadda xaafad bay ku socdaana beenta iyo cadaalad darrada iska dah niman yahow xildhibaanki musuq maasuq ku kaca ee laaluush qaata xal aa loo helay xala waxaan fiidhsadhay dalka yukrain la yidhaahdo xildhibaanna la yidhi laaluushay horuu qaateen mid walba inta qadhoob lagu soo yidhi ahaanta qashanka hurjuf lagu dhex siiya mugga haddaan xildhibaanada sidaasoo kale la yeelin xal loo heli maayo ee ha layska jiro war lamba meeli ama amadaaso hogade kow dheh haan koonfur galbeedo hadda doorashada inteegin haddii musuq iyo maasuq laka hele ino saasla weeleedan jeelay haangna ningyaale dehe ewel haan gurbaana haan kugu heesnaye haddana haan lacag lagu qaadaa miyaad keenta salaadow war annaga haan qashin ma haysannee bulaacadaha lagu rido war maanta aqalka sare waxaa la horgeeyey sharci lagu dhisayo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa marka mar dambe musuq maarki doontiin musuq haddii la waayo maasuqaan la weynayn war galanti daahir ee wal daahir yaasa adduunka doonkaanoo kale ii dhiminaa musuq iyo maasuq iyada laba maay kala yihiin yahu aryaa adiga xaa kugu dhaca musuq iyo maasuq waa qaade iyo qarsha waana mantaano hal habaraa isla dhashaye war madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka qaybgalaha la yidhi shir looga hadlayo dhaqaalaha badda oo kenya ka dhacaya marka waxaan la yaabanahay annaga iyo kenya waa annagii badda isku haysanay marka shirka badda looga hadlayo madaxweynuhu ka qaybgelayo muxuu yahay goormaasi murankii badda aynu ka heshiinay waraadha miyaad hurudaa integration iyo regional confederation iyo cooperation economic miyaadan maqal aryaa federation ma uusan ahayn bariid iyo baastadi maqaayadaha aan ka cuni jirna eey waxaad sheegay war waa ilaa qabayna dowleyn niman yaw madaxweynaha soomaaliya iyo amiirka qatar ayaana teleefanka ka wada hadlay warwarkiin kalaana ma goranee baditaan waata war cumar cabdirashiid badda weydii war cabdiraxmaan cabdishakuuraawe isaga maxaad uga tagtay anigu waxaan u malaynayaa baddaan ragaa hore igu ceeboobay ragna inay gadaal ugu ceeboobaan baan u malaynaya war hoysan badiin kadateen wirir ilibaydow kooga ilmaha naga baktaa ilmaadeeriyeelow songolatin aryaadhaha maanta xokayaha guud ee ururka saxafiyiinta macalimuu caashir qabtay wuxuu yidhi dowladdu saxaafaddi waa caburisa xaaladuna mihi ugu xumeeday mare wariyaa la xiray inta kalena waa la xiri rabaa mugga waa yaabanahee macalimuu balaayadow sheegaayo ma muraad kalow ka leeyaha mase walaxaa ka jira war miyuusan ogayn inaan kushuuqi sacuudiga ku taageernay muwcabsado war dawladdu waxay soo dhoweyday cumar faaruuq oo ururka saxaafadda dowladda ay isku hayaan macallimow gorofin loo dhiibi ayaa waxaa la yidhi xogayaha saxaafadda hadlaya marka haddii cumar faaruuq dowladda ay taageertay macallimow inuu afka furto waajiba ku tahay marka hore saxaafaddu waa inay sharciga ilaaliyaan meel kastoo ay joogaan berito aniga iyo wafdi aan hogaaminayo waxaan gaaraynaa magaalada beledweyn hadraawi haddii hadda ka hor uu beledweyne u haystay anigaanu gabyayaa beledweyn waa beledulaawiin armii maqlayd amii maqlayda ra-iisul wasaare aa isla kacanle aminkiisoo kacayda loo soo sheeg laxaw yuusan ku dilin waan imaanayaa beledweyn mudana ra-iisul wasaare irkamaad soo maraydaa masruulkaad soo maraydaa war baasaboorka soomaaliya waxaa la yidhi shirkaddii samayn jirtay muddadiyaa ka dhammaatay marka ilaa shirkad kale laga helo dib buu u dhacayaa baa layidhi muddo kooban anuuna safaraan ahaa bisha soo socota maxaan ku baxaya waa igu adagtaa arrintaas aryaa amba shirkadu ha samayso ama cid kale ha samaysaa anugu baasaboor waxaan ka rabaa koofi war nimayo iyaga riyaad ku jirtaan waadna dambaysaan east africa baan ka tirsannahay ku jirtaan waadna dambaysaan east africa baan ka tirsannahay urur goboleedkaygadna waan ka tirsannahay sideen oo weyn karnaa warqadaan ku safarno oraa anaga kama tirsanina hanoo gafin adaa ka tirsanay
oromada east africa ka tirsanayta iye aan maad orom itirin
aad iyo aad imaadsan yihiin saxibada xubinta kale ammaan qaybihi ugu dambeeya caawa barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markana waxaan kusoo dhawaataan heestii bilowga barnaamijka aan idiin ballan qaaday heestan waxaa la yidhaha webiga jamaame waxaana si wada jira ugu luuqeynaya allah naxariista ibin nuura iyo maxamed axmed mooge intaas ayaan kusoo gabagabanaya caawa barnaamijkii uu si toosa halkaan ugala socoteen raadiyaha cadaado farsamo iska lahaa saaxiibkay cumar cabdirax cumar saxeefa tan iyo dan barnaamijkan dib dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته
جوهرات العيون